waxaan rabaa o kale inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaan u hambaliyeeyo madaxda soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxda maamul goboleedada ee ku shirsan garoowe oo danta ummadda soomaaliyeed iyo arrimaha masiiriga ah ee dalkan horumarka iyo horukaca u horseedaya kaga tashanaya guulna ay kasoo bixi doonto amniga kaga hadlaya siyaasadda loo dhan yahay kaga hadlaya dhaqaalaha kaga hadlaya arrimaha bulshada iyo dib u soo kabashada iyo sidii dalkan soomaaliyeed uu hore ugu mari lahaa hore cagihiisana si buuxda isugu taagi lahaa shirkaasi waa shir guul ah si fiicanna u socda iyo dilo iyo rajo weynba sidii kuwii horeba aynu ugu guulaysanay ilaah idankiisa ay kasoo baxayso kana soo bixi doonto waxaan doonayaa in ummadda soomaaliyeed la wadaago meeshii laba qof oo soomaaliyeed ama laba mas-uul oo soomaaliyeed oo wanaag soomaaliyeed ka shaqaynayaaba isugu yimaadaan inaynu la shaqayno u ducayno bishaa barakeysan ee ramadaan isna berber taagno guulna ay noogu dhammaadaan arrimaheenna qaran ahaan iyo ummad ahaanba ilaahay dhamkiisa